howlgalkaas waxaa lagu burburiyey waxaa lagu burburiyey laba baabuur oo diyaarsan oo qaraxyo ah oo markaas dhaqaaq diyaar u soo ah oo laga yaabo inay magaalada madaxda u soo socdeen waxaa laga helay bakhaar buuxa oo ashyaada qaraxda ay ka buuxdo sida baaruudda baasuukaha baaruudyada kale kala duwan fuyuusyada fiilooyinka bateriyada simikaarada iyo wixii lamid ah yaa iyagana gacanta lagu dhigay labadii baabuur saakayto ciidamadu way qarxiyeen waa gubeen isla mubaarag bay ku gubeen ashyaadii kalena maanta la gubayaa waxaa kaloo halkaas laga helay rasaas badan oo qoriga beka mka iyo baasuukaha tuute jawaanada iisheeg difaaca la dhigto iyo shidaal badan oo ciidankeenu isticmaali doono yaa laga qaniimaystay khasaaro badanna wuu ku dhacay cadowga